qaybta tobanaad muujinta cadowga rumaysadka intuunan ilaah yahoba weli dhulka abuurin buu samada malaa'ig ku abuuray wakhti wakhti ka mid ah buu malag bilaabay inuu damco cabuud ku ilaahay kaliya haq u leeyahay markuu daamaca ku dhaqaaqay wuxuu doortay inuu shaydaan noqdo kaasoo ah mid ilaahay ka soo horjeestay shayddaanku sidee buu ilaahay uga soo horjeesaday shayddaanku xaawa buu khiyaameeyey sidee ilaahay u dhegaysanin wuxuu ka dhaadhiciyey inuu ilaahay yohoba wax fiican ula dooneeyin markuu ka mamnuucay inay geedkii wax ka cunto si indha adeeg iyo xiishood la'aan ah buu ilaahay ugu yeeray beenaale wuxuuna xaawa ka dhaadhiciyey inay diiddo xoggaaminta ilaahay oo wuxuu ku yidhi ilaah wuxuu og yahay in maalinta aad cuntan ay indhihiinnu furmi doonaan oo aad noqon doontan sidaa ilaah oo kale idinku kala garanaya wanaagga iyo xumaanta bilowgii saddex shan xaawa si nacasnimo ah bay beentii shayddaanka rumaysatay xukunkii ilaahay bay jebisay oo aadan bay go'aankiisa beddeshay siduu u raaco ilaa waaggaas shayddaanku cadow buu ku yahay kuwa aaminka runta ah haysta oo weliba ilaa hadda buu dadka sii khiyaamayaa sidee iimaan khariban baa faafismay shayddaanku wuxuu isticmaalay sanam cabuudad iyo caado binu aadanka ku dhaqman siduu iimaanka reer binu israa'iil u qurmiyo ciise masiix wuxuu ku yidhi kuwaa diinta xoogaamiya oo dadka wax ku bareeya amaaradda dadka cabuudadoodu micno ma laha matayos shan iyo toban sagaal markay khaaraankaas masiixa diideen ilaahayna iyaga wuu diiday ciise wuxuu ku yidhi boqortooyada ilaah waa laydinka qaadi doonaa oo waxaa la siin doona dad midhihii boqortooyada bixiya matayos labaatan iyo kow afartan iyo saddex kuwii ciise raaca waxay noqdeen dadkii uu ilaahi u roonaaday ka dibna shayddaanku wuxuu rabay inuu duuleeyo kuwii ciise raacay miyuu ku guulgaaray ciise si masaalo ah buu u sii sheegay waxaa dhici doona wuxuu yidhi nin baa saareen fiican dhulku beeray mar kaloo dambe nin cadow ah baa goocondho ku dhex beeray saareenkii labaduba way isla baxeen ilaa beergooyiska markaas baa la kala socay saareenkii iyo goocondhadhii goocondhadii baa la burburiyey laakiinse saareenkii baa lagu soo uruuriyey bakharka qofkii lahaa markaas buu ciise hertiisu u caddeeyey waxay ulaajeeddada masaaladu tahay isaga inuu yahay beereeyaga abuurka wanaagsana waa wiilasha boqortooyada gocondhadiina waa wiilasha kansharka leh oo cadowga abuurayna waa ibliiska beergooyiskuna waa dhammaadka wakhtigii dunida kuwaa gooyana waa malaa'igo mateyos saddex iyo toban soddon iyo siddeed iyo soddon iyo sagaal ciise wuxuu yidhi hertiisa runta ahayd waa saareenkii oo kale laakiinse shayddaanku wuxuu ka dhex beeray kuwii ciise sii daacaad ah u raacay heerbeen ah oo gocondho la mid ah siduu ciise isagoo inoo sii sheegay qarniyadii ku xigay dhimashadiisii waxaa soo baxay heerbeen ah kuwaasi hore bay u sii wadeen tababarid ka soo horjeeda runta oo waxaa ka mid ah baarista ilaah oo saddex ah xeertii beenta ahayd waxay bilaabeen inay sanaamiyo iyo waxyaalo kale cabuudan oo ay ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda waddamada ku saabsan laakiinse heeryar baa ciise tacliintiisii si daacaad ah ugu hartay iimaan run ah waa la badbaadiyey ciise wuxuu fasiray aakhiraan inuu isbeddel dhici doono ilaahay malaa'igtiisa baa sooci doonta kuwaan iimaanka runta ah aan qabin in la baabi'iyo markaana kuwa iimaanka runta ah haystana si dhib yar baa loo garan doonaa ugu dambayntii shayddaanka ibliiska ah oo ahaa iimaanka runta ah cadowgiisii ugu horreeyey waa la baabi'in doonaa haa iimaan run ah baa guulaysan doonaa sidee baa maanta la ogaan karaa kuwa iimaan run ah haysta mar dambe baynu ka wada hadli doonaa jawaabta suhaashan sidee baad uga jawaabi lahayd halkee buu shayddaanku ka yimid sidee buu shayddaanku isku dayey inuu iimaanka kharibo macnee tusaalada ciise oo ku saabsan saareenka iyo gocondhada